madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed xagar dabageed iyo deeri deegaanka waabweyn oo meelaseyti ha ka dhawaayeen mas-uuliyiinta deegaanka iyo dad shacab ee madaxweyne ku-xigeenka iyo kormeere ceelbiyoodla ku qodi deegaanka iyo xarumo walbarashiyo caafimaad oo dadka deegaanka waabweyn iyo isdhio ay ka dhisadeen qaar ku mid a dadka deegaanka waabweyn iyo madaxweynaga iyo maamulka hirshabeelle ku edsaday inay deegaanka lagu hirgeliya shirkad isgaarsiinadeed oo dadkiio ka xiriireen dadkii ahay deegaanka waabweyn waxaa qabnaa baahiyo badan waxaa ka mid a ilaahay dhankiisu meeshu waxa weeye waa afar jidle waaye waa afar jidle waxay u baahan tahay amnigay u baahan tahay saldhig ciidan oo ilaahay idankiisu amniga suga meesha wax ku yaal isgool dadku asigaa maaragtaa maarata haayadno uma dhisin waxa kaloo hadda lagu taageero uma dhisin asigaa maaragtaa asigaa mudmutay wixii maaragtaa ilaahtii caradan waxa ka jira waxaa ka jira wax badanaa ka jiro ama hay-ada ama dawlaah ceelka waxbaa ka dhiman waxbaa ka dhiman dhammaystirow rabaa haddana ka daran oo kaba baahi badan ayagaaba xalay maaragtaa madaxdu iyo maaragtaa mas-uuliyiintu arkay oo hadda wax loo sheegaa ma ahan xalay say shal galab u yimideen in wax soo waca moogahay wax ma wicin dhibkaasoo maaragta ateenla-aanuna waa ka jiraa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed xagar dabargeed iyo ballanqaaday inay dhammaan baahiyo ku jara deegaanka dowladiyo daboolo doonta
meeshaan shirkadda hurmuud la yidhaha mugga hore waa salaama waxay dalkan ka qabatay waa uga mahad celina marka labaad berga maanta inay dhegaystaanna waa rabaa waxaan u sheegaana walahaan iskugu soo noqonayna maaha meeshaan annaga waxaan shalaq u imidoon xalay ugu hoyday motoorka wakhtigii la rabaa la dhammaystiri karaa iskuulka wakhtigii la rabaa la dhammaystiri karaa caafimaadka wakhtigii la rabaa la dhammaystiri karaa oo dadkaan ilaa xaawiya aada meesha anugu iska joogay isbitaal iyo iskuulla kuma alle waana dhaqnay laakiin cadow waabweyn ma joogin cadow waabweyn jooga ma jira haddaan cadowaa waawweyn yimin shirkadda hormuud waxaan ka codsana waabweyn iyo hees iyo dhagaxa guduudan inta ka dhexay dad taleefon la yskaga maqlay inay keento dhulkaas waxaa laga baxshay cadow dadka joogaa dhufaysay ku jiraan atayna isku maqlaanna ma leh